TB HIV A Dangerous Partnership Somali The text of this program was created by the Virginia Department of Health, Division of TB Control in November 2002. This material was last reviewed in 2006. This is a Healthy Roads Media project.
qaaxada iyo HIV-da wadajir halisa TB-du waa maxay TB waa magac la soo gaabiyey ee loo yaqaan cudurka qaaxada ama tiibishada marka uu qofka cudurka qaaxada ku dhaco ugana dhaco sambabada ama dhuunta oo uu qufaco hadlo qoslo ama hindhiso jeermiga qaaxada ayuu hawada ku firdhiyaa qof walba oo u dhowna waxaa sambabada uga faafa jeermiga qaaxada ama tiibishada jeermiga qaaxada ama tiibishada jirkaada ayaa ku noolaan karaa adiga oo aan la jiranin taasna waxaa loo yaqaan jeermiga qaaxada dhaliya difaaca jirkaada ayaa kaydiya jeermiga qaaxada si uu u sugo caafimaadkaada marmarka qaarkood jirkaada ma awoodo inuu iska difaaco jeermiga qaaxada ama tiibishada haddii ay la jirato jeermigaas waxaa loo yaqaanaa cudurka qaaxada ama tiibishada jeermiga wuxuu badi ku dhacaa sambabada sidoo kale wuxuu ku dhici karaa kelyaha maskaxda lafta dhabarka ama qaybaha kale ee jirka hadduu cudurka qaaxada ama tiibishada kugu dhaco waxaad u baahan tahay daaweyn waxaadna ku bogsoon kartaa daaweyn sax ah laakiin haddaadan lagu daaweyn waad u dhiman kartaa maxay muhiim u tahay inaan ogaado inaan qabo jeermiga dhaliya cudurrada qaaxada ama h i v-da jeermiga h i v-da wuxuu daciifiyaa wiiqa difaaca jirkaada haddii aad qabto jeermiga qaaxada ama h i v-da waxaad halis u tahay inaad u jirato cudurrada qaaxada ama tiibishada war farxad leh waa ka hortegi kartaa jeermiga tiibida intuusan isu beddelin cudurka qaaxada ama tiibishada tillaabada ugu horraysa oo aad ku ogaan karto inaad qabto jeermiga tiibida waa inaad ogaataa haddii aad qaaday jeermiga tiibida taasna waxaad ku ogaan kartaa adoo jirkaada ka baara qaaxada ama tiibishada waa maxay baaritaanka qaaxada ama tiibishada ee jirka baaritaanka tiibida ee jirkaada waxaa lagu sameeyaa gacanta labo ilaa saddex beri gudahooda ayaa daryeelaha caafimaadkaada fiirin doonaa gacantaada si uu u arko inuu dhacay fal kiimikeed soo barar bositiibo ah micnaheedu waa inaad qabto jeermiga tiibida jeermiga h i v-da ma saameyn kara natiijada baaritaanka tiibida ee jirka mararka qaarkood haddii aad qabto jeermiga h i v-da iyo tbda laga yaabee in natiijada falgalka kiimikaad ee tbda jirka ay lama hubaan negativo noqoto taasna micnaheedu waa difaaca jirkaada oo aan si habboon u shaqayn daryeelahaaga caafimaadka ayaa kaala hadli doona haddaad halis u tahay jeermiga tbda ama cudurka qaaxada laga yaabee inaad u baahato baaritaan kale oo caafimaad ama daaweyn maxay tahay inaan sameeyo haddii aan qabo jeermiga dhaliya labada cudur ee h i v-da iyo qaaxada waxaa shardi ah inaad baaritaan isdabajoog ah samayso taasoo ay ka mid yihiin raajada xabadka iyo baaritaanno kale haddii baaritaanadaas ay caddeeyaan inaad qabto cudurka qaaxada ama tiibishada daryeelaha caafimaadkaada ayaa ku siin doono daawooyinka lagu daaweeyo qaaxada ama tiibishada hadday baaritaanadaadu caddeeyeen inaad qabto jeermiska qaaxada ama tiibishada dhaliya laga yaabee daryeelaha caafimaadkaada inuu ku siiyo daawooyinka dila jeermiska qaaxada si uusan cudurka isugu beddelin qaaxo ama tiibisho maxaan u baahannahay inaan ka ogaado daawooyinka daryeelaha caafimaadkaada ayaa kuu sheegi doono sida loo qaato daawooyinkaada iyo dhibaatooyinka ay keenaan qaaxada ka ilaali naftaada qoyskaada iyo saaxiibbadaa dhammayso daaweynta qaaxada sideen ku bartaa in ka badan waxa aa weydiisaa dhakhtarkaaga ama kalkaaliye oor weydii dhakhtarkaaga ama kalkaaliyaha waxa aad wacdaa waaxda caafimaadka xaafadaada ama waaxda caafimaadka gobolka